wargees ka soo baxa dalka talyaaniga oo lagu magacaabo lidiblomati ayaa daawacay warbixin uu qoray qora faransiis ah oo ka faallooda isbedelada caalamka taasoo kaga hadlayo isbedelada siyaasadeed ee ka dhacaya geeska afrika si gaar ah soomaaliya iyo lolanada xagga siyaasiga ah ee dalkan ku dhex maraya dowladaha waaweyn ee uu ugu horeeyo maraykanka waxa uu qoraagan oo lagu magacaabo oliver dusan shaaca ka qaaday in isbedel xagga diblomaasiyadda ah uu ka socdo guud ahaan soomaaliya si gaar ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan halkaasooy isku hayaan dowladaha sheegta inay yihiin quwadaha adduunka ee uu maraykanka ugu horeeyo qaybaha hore ee warbixintiisa ayuu kaga hadlay isbedello uu sheegay inay ku yimaadeen siyaasadda maraykanka ee soomaaliya ayna hadda u muuqato in xukuumadda washington ay ku howlan tahay qorshe dib u gorasho ah oo ay gebi ahaanba meesha kaga saarayso taakuladii dhaqaale iyo tii milatariyay siin jirtay dowladda federaalk ee uu hoggaanka u hayo xasan sheekh dowladda maraykanka waxa ay hadda u muuqataa mid dib uga guranayso xiriirkii ay la lahayd dowladda federaalka iyadoo taa beddelkeeda doorbidayso inay xiriir toos ah la yeelato maamulka somalilan ayaa lagu yidhi warbixinta uu daawacay wargeeska ka soo baxa talyaaniga ee uu qoray qoraaga faransiiska ah waxa uu sidoo kale qoraagu tilmaamayaa in dowladda maraykanka ay maamulka la baxay somalilan u aragto bedil xagga siyaasadda ah oo ay ku kalsoonaan karto islamarkaana leh xasilooni siyaasadeed iyo nidaam dimuquraadi asbaabaha uu uga fogaanayo dowladda federaalka ayuuna ku sifeeyey inay ugu horeyso xasilooni darrada xagga amniga ah ay iminka wajahayso xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxa uu markan qoraagu sii xoojinayaa hadal heen taagneed maalmihii lasoo dhaafay isagoona tibaaxay suurtagalnimada in magaalada berbera ay noqoto saldhig istaraatiiji ah oo uu maraykanku u adeegsan karo dullaanada uu ka wado bariga qaaradda afrika ilaa mandiqada indobagfig oo isku xirta ameerika aasiya iyo afrika christopher landu oo ah xokayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa bishan gudaheeda sheegay in ay dib u eegis ku sameyn doonaan siyaasadda maraykanka ee soomaaliya waxaana qoraaga warbixintan uu sheegayaa intaasi ay muujinayso in maraykanka uu gebi ahaanba bedelo aragtidiisa hore ee ku wajahnayd dowladda federaalka si toos ahna uu xiriirka ugu jaro dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ay dhankeeda qaaday tallaabooyin siyaasadeed oo kasoo horjeeda kuwa maraykanka ayna isku dayayso xoojinta cilaaqaadka ay la leedahay dowladaha turkiga iyo shiinaha xilli xukuumadda biijin ay ahmiyad gaar ah siinayso in saldhigyo laga ilaaliyo dayax-gacmeedka ay ka dhisto soomaaliya turkiga ayay warbixintu xustay in uu isna kordhiyey nufuudda uu ku leeyahay soomaaliya isagoo horay dalkan uga samaystay saldhig milatari kan ugu weyn oo ay ankara ku leedahay meel ka baxsan dalkeeda halka falanqeeyayaasha qaar ay aaminsan yihiin in turkigu uu dhammaan arrimahan ku ilaalinayo masaaliixdiisa gaarka ah ee uusan waxba ugu qabanaynin dowladda federaalka qaybaha dambe ee warbixintan uu qoray kaatibka faransiiska ah ee uu daabacay wargeeska lidiblomati ee kasoo baxa dalka talyaaniga ayaa lagu sheegay in maraykanka uu doonayo inuu dib u saxo siyaasaddiisa ku wajahan geeska afrika isagoo ilaalinaya masaaliixdiisa milatari iyo kuwa siyaasadeed ee uu ka leeyahay mandiqadan xasaasiga u ah amniga badaha caalamka